Culimada masaajidka deegaanka migaag leh oo ku mid ah deegaanada Hooskoyan degmada Buurtinleh ee gobolka Nogala ayaa sheegay in xilligan masjidku uusan u baahnayn dayactir. Masaajidkan yaa kiyaala deegaan iyo bulshada iyo badiyina haanas oon baahnayn ama baahi weyn oon qaban inuu helana meel iyo ka cibaadaysadana. Culimada masaajidka deegaanka Mogaag leh ayaa muslimiinta sheegay in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan.
magaaladu hadda inta ay la-eg tahay iyo baahida ay qabto masaajidka fayn kara ma ahan marka koowaad waxa weye waa yaryahay Een, marka labaad qayb masaajidka kamid a oo oo mataqaanaa dhulkiisa kamid a oo lasoo wareejiyey yaa dayacan oo maaragtay aan masaajidkii hadda kamid ahayn Een, ma lahan suuliyaal ma lahan sidoo kale waxa weye safiito oo kulaylkaas baa hadda waxa weeye aad arkaysaan Ee, sidaa darteed in muxuu ahaa dadka muslimiinta ah aan u dhex marro oo dal iyo dibadba een, aan masaajidkaas waxa u ololayno u istaagno ayaan waxa weeye goosanay insha allah dhago ka duulayno qowlkii nabiga sal alla alay wasalam nabigu uu yidhi man banaa lillahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna dadka muslimiinta ah dibad iyo daaqilba khaas ahaan dadka degaanka qurba joogtooda inay soo caawiyaan masaajidka masaajidka oo la dhiso fadaa'isha ay leedahay adduun iyo aakhiraba waynu la soconnaa waxa diinteennu ka tiri waynu la soconnaa xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waan la soconnaa anugu boqolkii u horreeyaan bixinaya haddii alla idmo boqol doolar annaguna haddaan deegaankana inaan ka qayb qaadana waxaa awoodaya waa soo dhowaynaynaa waxa weye dadka islaamka ah ashyaada uu ka faa'iidaysto oo faa'iidada u ah ayaa masaajid ka mid yahay Een, sulyaal ma lahan Een, waa gaaban yahay madheera Ee, laamiyerigiisu waa eber Een, safito ma lahan adugu markaan qiimeynay lacagadu siddeed iyo labaatan kun meelahaas ayaa qiyaastii ku baxaysaa la yidhi waxaana ka codsanaynaa dadka deegaanka qurbajoogta inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidkaas